إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal kusoo dhowaada warka idaacadda islaamiga ah alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin ayaa xalay waxay weerareen shisheeyaha heesta qaybo ka mid ah gobolada hiiraan shabeellaha hoose iyo jubbada hoose iyo qaar ka mid ah fariistimaha ciidamada dowladda federaalka ah ayaxii sanadkii hore soo gaaray soomaaliya ayaa kusii xoogaysanaya qaybo ka mid a deegaanada uu ka taliyo maamulka somalilan nin soomaali ah ayaa waxaa lagu dilay dalka koonfur afrika faafayno dheeraada ayaa ka soo baxaya weerar uu geystay askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ka oo ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya wilaayadda islaamiga ee jubbooyinka ayaa kumanaan kitaabo qur-aan ah waxa ay ka qaybisay degmooyinka wilaayada diblomaasi u dhashay waddanka hindiya ayaa waxa uu ka hadlay sababta dowladaha shisheeye ay ugu tartamayaan boobka khayraadka iyo ganacsiga waddanka jabuuti sidoo kale warkeenna waxaad ku maqli doontaan xubinta ganacsiga dibaddana boqorka maamulka al sacuud salmaan bin cabdilcasiis ayaa waxaa la dhigay isbitaal kadib markii xanuun ku soo booday inta wa qodobadii warku waa wanaa dhegeystayaal haatan u diyaargarooba warka oo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin ayaa xalay waxa ay weerareen shisheeyaha heesta qaybo ka mid a gobolada hiiraan shabeellaha hoose iyo jubbada hoose iyo qaar ka mid ah fariisimaha ciidamada dowladda federaalka ah abuubakar ibraahim geedde ayaa ka waramaya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saacadihii lasoo dhaafay fuliyey silsilada howlgallaah oo isugu jiray qarax iyo weeraro toosa oo lala beegsaday goobo iyo saldhigyo ay ku sugnaayeen ciidamada dowladda federaalka iyo askarta shisheeye ee kusoo duulay waddanka soomaaliya haddaan ku horeyno gobolka shabeellaha hoose ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay qarax la beegsaday guri uu deganaa guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo arrimaha bulshada ee degmada jannaale kaas oo ay ka dhasheen khasaare kala duwan goobjoogayaal ku sugan jannaale ayaa inoo xaqiijiyey inay maqlayeen jugta qarax ka dhacay guri uu ku sugnaa guddoomiye ku-xigeenka kaas oo aan aad uga fogeyn saldhigga askarta dowladda federaalka sidoo kale isla gobolka shabeellaha hoose ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday askarta dowladda federaalka ee ku sugan deegaanka sabiid iyo caanoole dhawaqa hubka ayaa aada looga maqlayay hareeraha aagga uu dagaalka ka socday waxaana jira khasaare gaaray askarta dowladda federaalka walow aanan si rasmi ah u helin inta uu la egyahay khasaaraha gaaray dhanka kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay weeraro ku miray saldhigyo ay ku sugnaayeen ciidamada jabuuti iyo askarta maamulka hirshabelle ay kaga sugan yihiin magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan sidoo kale ciidamada mujaahidiinta ayaa habeenkii xalay weeraro saf ballaaran ah ku qaaday askarta kenya ee ku sugan deegaanada qooqaan iyo hosiingow ee gobolka jubbada hoose ilaa wareedyo deegaan ah ayaa soo sheegaya inuu aad u cuslaa weerarka lagu qaaday deegaanka hosiingow kaasoo socday saacado badan ciidamada kenya ayaa dagaalka kadib riday rasaas aan hadaf lahayn maadaama ay ka baqayeen in dib loogu soo rogaal celiyo lama oga inta uu la egyahay khasaaraha gaaray ciidamada kenya isku soo wada duuba howlgalladan ayaa ku soo beegmaya xilli gelinkii hore iyo gelinkii dambe ee maalintii shalay ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab madaafiic ku garaaceen xerada ciidanka ugandha ee heese jannaale oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ayaa waxaa laga dareemayaa niyajab aad u xooggan maadaama har iyo habeen uu dagaal ku socdo ayaxii sanadkii hore soo gaaray soomaaliya ayaa kusii xoogeysanaya qaybo ka mid a deegaanada uu ka taliyo maamulka somalilan sida warkan uu ku eegayo maxamed ismaaciil bulshada ku dhaqan qaar ka mid ah deegaanada somalilan weli waxay dareemayaan culays uga imaanaya ayaxa oo dhirtii iyo wixii la beeraba cunaya ayaxan ayaa ah ukumihii u aasay ayaxii sanadkii hore waxaana la sheegaya in kan oo ka khatar badan yahay kii hore dadka reer miyiga ah iyo dadka beeraleyda ah ayaa si aad ah u hadalhaya ayaxan maxamed cumar oo ka tirsan wasaaradda beeraha ee maamulka somalilan ayaa ka warama ayaxan deegaanadaasi ka tegi diiday horta ayaxoo dhibaatooyin badan buu leeyahay isbedeladan iyo waxyaabahanna waxaa keenay ayaxu sidiisaba marka hore ee uu macnaha dhulka ku aaso ukuntiisa ayaxan marka hore waxaa ka tegey ayax labada kun iyo sagaaliyo tobankii inoo yimid baa ku aasay dhulka deedna mar roobabkii markay ku da-een buu dilaacay markii uu dilaacay muddo badan buu ilaa shan stage buu maraa marba kalar buu bedelaa markaa sababta keentay waxa weeyaan ayaxan faraha badan leh ee waddanka imika ku baahay wuxuu ku aasay meelo badan oo aanu markii hore ukuntiisa dhigi jirin ayuu dhigay taasina waxay keentay inuu farabadnaado oo uu ayaxan ayaxaad fara badan noqdo kani wuu ka badan yahay kii hore waxa weeyaan iminka waxaa la sheegaa ilaa muddo shan iyo labaatan sana ah ayax noocan oo kale amaynaan arag markaa taasina waxaa keentay cimilada oo u saamaxday roobo badan ayaxanoo markiisii hore yamanta ka soo tallaabay mid etoobiya ka soo noqonaya taasaa keentay markaa isbeddel fara badan buu leeyahy ayax badan ayaa sanadkii hore ku degay meelo badan oo ka mid ah soomaaliya laakiin waxyeeladiisa way yar tahay marka loo eego tiradiisa ayaxu wuxuu ka mid yahay musiibooyinka sidaa darteed waxay culimmada marar badan soo jeedeen in bulshada ay badiyaan toobada allahna ka magan gala musiibooyinka faraha badan ee maanta dunida halakeeyey nin soomaali ah ayaa xalay waxaa lagu dilay dalka koonfur afrika ninkan oo ganacsada ahaa ayaa kooxa burcadihi waxa ay ku weerareen magaalada cape town ee waddankaasi waxaana la sheegayaa inay dileen ganacsadaha la dilay waxaa la odhan jiray cabdulaahi ganey soomaalida ku dhaqan cape town iyo guud ahaan koonfur africa inteeda badan ayaa maanta dhacdadaasi hadal haya waddanka koonfur africa ayaa ah halka ganacsatada soomaalida ugu badan lagu ugaarsado kooxo burcad koonfur afrikaana ayaa waxa ay ugaarsadaan dadka aan waddankaasi u dhalan ee ganacsiga ku heysta iyagoo booba wixii hanti ah ee dadku ay heystaan markaay dilaan kadib faahfaahinno dheeraad ayaa ka soo baxaya weerar uu geystay askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalka kaas oo ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya abuubakar ibraahim geedde ayaa mar kale warkan inoo haya gelinkii dambe ee maalintii shalay waxaa magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya ka dhacay weerar geystay khasaare kala duwan kaasoo lagu qaaday dad la sheegay inay tumayeen minkis ama saar warar kala duwan ayaa sheegaya in ninka wararka geestay uu ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka kaasoo rasaas ku shanaqay dad ku sugnaa goobta ku taala degmada wardhiigley ee magaalada muqdisho inta la xaqiijiyey waxa uu ninkaas wararka ku dilay laba ruux halka sidoo kale uu ku dhaawacay ku dhowaad toban kale oo u badnaa haween haweenay dhashay wiil ku geeriyooday rasaasta uu riday ruuxan hubaysan ayaa waxay tidhi sidoo kale qaar ka mid ah dadkii ku dhaawacmay rasaasta oo la geeyey isbitaalada magaalada muqdisho ayaa sharaxaya qaabkay wax u dhaceen
meesha irida wadadaan oo maray xaafad ka dambeysa u socda meesha xabadaha dhacaanaan kuga kulmay garabkan way iiga dhaceen lugtana laba xabada iiga dhacay laba xabo baasaa ku dhaceenba waaba turturaba garabka hilibkiisa meeshaan u soo tega bismillaahi raxmaan raxiim horta waxaa weeye waxaan u socday iskiiska boondheere siinay jidkaas siinay anuu wardhiigley baan degana waxaa dhacday masaajidka reer xaaji yuusuf dariiqa ahaan marayay marka aan sii socda nin tuutale oo askari oo aniguba aan adhano cabdi dheere layidhaah ayaa i hor socday xaafad luuqow saa iiga laabta gurigow ku tallaabsaday baasuu afarta koon ula jeesta markii baaska afarta koon ula jeestay anu waa sii socda islaan hooya jiranan gurigeeda u socday waxaa dhacday marka xabadaa iga daba timid dadaale iiga soo dhacday waata halkaa fadhida sintaasay fadhidaa
dhowaan ayay ahayd markii sidan oo kale warar uu geesay askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalka uu ka dhacay tabeelaha sheekh ibraahim ee duleedka magaalada muqdisho kaas uu ku dilay shan ruux halka sidoo kale uu ku dhaawacay tiro kale ilaa iyo hadda si rasmi ah looma xaqiijin sababta waxaana iska soo dabadhacaya warar kala duwan dhacdadan ayaa noqotay mid si aad ah looga hadalhayo magaalada muqdisho waxaana dadka ku dhaqan caasimadu bilaabeen inay taxadar muujiyaan haddii ay arkaan askari hubaysan oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka walaayadda islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa kumanaan kitaabo qur-aan ah waxa ay u qaybisay degmooyinka wilaayada cabdisamed cabdulaahi ayaa ka warramaya walaayadii islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa hirgelisay mashruuc lagu qaybinayo kitaabka qur-aanka kariimka xamladan lagu qaybinayo kitaabka qur-aanka kariimka ah ayaa loo qabtay munaasabad taas oo ka dhacday degmada jilib ee walaayada jubbooyinka kelimaad kala duwan ayaana laga jeediyey kutubta qur-aanka ah ee la qaybiya oo ay tiradoodu aada u badan tahay ayaa waxaa ka faa'iidaystay qaybo badan oo ka mid a deegaanada hoos yimaada degmada jilib ugu horeyntii sheekh maxamed dabow cabdallah waaliga walaayadii islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa warbixin kooban ka bixinaya xamladan iyo waxa ay uga gol leeyihiin mashruucan lagu qaybinayo masaaxiifta qur-aanka kariimka ah oo qayb ka ah xamladii ay wilaayadu ay waday oo ay ahayd xamladii iqra' waratil oo qur-aanka kariimka ah waayahanba kor loogu qaadayay maantayna waxaa noo suurto gashay inaan dhowr kun oo kitaab aan u qaybinno dhammaan degmooyinka wilaayada jubbooyinka min laga soo bilaabo salagle ilaa iyo badhaadhe ayaa insha allahu tacaala kutubtan maanta hortiinna taalla ayaa la kala gaarsiin doonaa waxaan insha allahu tacaala aan rajaynaynaa meel walba sidii loogu talagalay inay u tagto iyo cadadkii loogu talagalay waxaana la siin doonaa masaaxiiftan qur-aanka kariimkaa dhammaan masaajidda ay duruusta ka socoto xalaqaadka cilmiga iyo xalaqaadka qur-aanka kariimka lagu baranayo iyo kuwa tasxiixa qur-aanka dadka looga saxayo ayaa lagu qaybin doonaa sidoo kale sheekh maxamed balli oo ka mid ah culimmada diinta islaamka islamarkaana ka hadlaya munaasabadda ayaa baaq u jeediyey bulshada muslimiinta ah kitaabka sida loo wasacayo aan u ilaalin amaakin baa loo sameeyey meelo lagu xareeyo maamulka jazaahum allahu khayran waxaan leenahay kitaabkaas waxaweye macnaa tawsiiciisa iyo barashadiisa iyo dhaqankiisa iyo dadaalkiisa waxa weye ilaahay subxaanahu wa tacaala hayna waafajiyo walaalayaa haddana dadaallo badan baaba socda walaalayaa qiraa'aadkiioo la furayo madaarisiioo la furayo tobanka qiraa'o maamulka jazaahu allahu khayran ilaahay ha barakeeyo ilaahayna kawayaan diinta islaamka allah
suldaan cabdiqani waa gudoomiyaha golaha odayaasha dhaqanka wilaayada jubbooyinka wuxuu bogaadiyey xamladan kitaabka qur-aanka lagu qaybinayo islamarkaana ay hirgelisay wilaayada jubbooyinka mahad alle kadib ilaahay ha xifdiya akhriya adduunba maamulka wilaayadeenna jubba ayaan uga mahadnaqaynaa iyagana waan ognahay runtii dee kutub la qaybiyo oo beydka ilaahay lagu qaybiyo waa waxyaalaha ugu ajirka badanee ugu haweyne ugu wanaagsan aad iyo aad baan u soo dhowaynaynaa ugu faraxsannahay waa munaasabad qiimo iyo qaayo badan si lacag la'aana iyo wilaayadu maaragtay kutubtii ku qaybinaysa masaajidda oy leedahay akhriya marka waxa laga faa'iidaysto nimcadan ilaahayna siiyey oo ku timid maaragtay tadbiiqu shareeca jihaadka ku timid khayrka iyo wanaaggaas ha lagu dadaalo kutubtana ha la xifdiyo suu sheekhu sheegay ana ka faa'iidaysanno ilaahay mar labaad iyo mar saddexaadba haynoo xifdiyo umaradeenna akhriyo adduun allah ka ajirsiiyo tartamo qur-aan oo dhaqaale badan lagu bixinayo ayay sanad weliba qabtaan walaayaadka islaamiga ah iyadoona mashruucan uu yahay mid weynna oo ay dadka dareen farxadeed ka muujiyeen diblomaasi u dhashay dalka hindiya ayaa waxa uu ka hadlay sababta dowladaha shisheeye ay ugu tartamayaan boobka khayraadka iyo ganacsiga waddanka jabuuti warbixinta diblomaasigaasi oo ku qornayd luqadda carabiga waxaa turjumay maxamed ismaaciil waxaana soo jeedinaya maxamed cali aadan warbixin ciwaan looga dhigay maxay quwadaha waaweyn isugu cidhiidhinayaan dalka jabuuti oo uu qoray diblomaasi u dhashay dalka hindiya laguna magacaabo jiyojit singi ayaa si faah-faahsan u qaadaa dhigtay danaha ay shisheeyuhu ka leeyihiin dalka jabuuti oo markiisii hore ahaa qayb ka mid ah dhulweynaha soomaaliya qoraaga ayaa warbixintiisa ku bilaabay dalka jabuuti waxa uu ku yaalaa afka gacanka cadan halkaasoo ay kala kulanto badda cas iyo sidoo kale baabulmandab labada kun iyo shantii markaan booqday jabuuti waxaan la yaabay markaan arkay in hoteelada dalkaasi ay leeyihiin nidaamka biyaha kulul ayuu yidhi qoraagu jabuuti waxaa mara khadka maraakiibta ugu mashquulka badan ee adduunka dowladdan yar ayaana maamusho waddada isku xirta badda cas iyo badweynta hindiya ayuu qoraagu maqaalkiisa ku yidhi wuxuu sheegay in danta ugu weyn ee faransiisku ka leeyahay jabuuti ay tahay in dalkaasi lasoo marsiiyo sahayda dhuxusha ee maraakiibta soo marta kanaalka suweys iyo in jabuuti ay sii waddo martigelinta saldhigga ugu weyn ee faransiisku ku leeyahay qaaraddan afrika ahmiyadda istaraatiijiyadeed ee ay leedahay jabuuti awgeed ayaa sidoo kale dowladaha carbeed ku soo riixday inay xidhiir la yeeshaan iyagoo doonaya inay dalkaasi ku xiraan jasiiradda carabta dhisanayana buunda dhirirkeedu yahay labaatan iyo siddeed kilomitir bar taasoo isku xirta jabuuti iyo cadan sida uu yidhi georgi singi qoraaga warbixintan laakiin qoraagu wuxuusan xusin amaba uusan la socon hadalkii caanka ahaa ee uu dhowr sano ka hor ujeediyey anwar al cishqi oo ka mid ahaa madaxda sirdoonka sacuudiga kaasoo sii ballamiyey dhismaha buundadan islamarkaana sheegay in soomaalidu ay mudan yihiin in lagu wareejiyo xabashida isagoo hadalkiisa sii wata ayuu yidhi saldhigga limoniyer oo ah taliska milatariga ee maraykanka ee qaaradda afrika iyo saldhigga ciidamada ingiriiska waxay ku yaallaan dalka jabuuti sidaasi la mid ah saldhigga ciidamada shiinaha ayaa ku yaalla tan iyo sannadkii laba kun lix iyo tobankii halka sidoo kale jabaanku uu ku leeyahay saldhig weyn tan iyo laba kun koob iyo tobankii jabuuti waxay sidoo kale hoy u tahay hay-adaha la dagaalanka waxa loogu yeero argagixisada wixii ka dambeeyey weerarkii caanka ahaa ee koob iyo tobankii sebtembar lagu qaaday maraykanka warbixinta ayaa jabuuti ku asteysay hoyga ganacsiga shisheeyaha oo ay ugu horreeyaan maraykanka jabaan shiinaha iyo etoobiya tusaale ahaan xabashida etoobiya ganacsiga ay ku leedahay waddamada caalamka sagaashan boqolkiiba waxaa u suurageliya ama udub dhexaad u ah dekedda jabuuti dekeddan ayaa waxaa kale oo ka macaasha midowda yurub nato ciidamada badda hindiya iyo kuwa shiinaha halka imaaraadka ay dalkaasi ka sameeyeen ilo dhaqaale oo lagu cunuqabateynayo dadka soomaaliyeed waxay furteen hoteello xarumo lagu iibiyo qalabka dhismaha iyo waxyaabo kale georgitsingi diblomaasigan hindiyaanka ah ee qoray warbixintan ayaa soo hadal qaaday danta ay hindiya qudheeda ku leedahay jabuuti wuxuuna yidhi jabuuti waxay ahayd saaxiibka ugu muhiimsan dalkeenna hindiya waxayna ahayd xilli hore ilaa iyo hadda dekedda ugu muhiimsan wuxuu xusay inay ganacsi ku leeyihiin bariga dalka sidoo kalena ay doonyo u joogaan xeebaha jabuuti dalka jabuuti waxaa madaxweyne ka ah ismaaciil cumar geelle muddo ka badan labaatan sano waana nin aan marnaba u naxin dalkiisa balse jeebka ku rita lacagaha sandareerada ah ee uu ka qaato shisheeyaha boobka ku haya dhaqaalaha ummadda iminkana kusoo dhawaada xubinta ganacsiga waa kan maxamed ciise تجارتي منبعها كتابنا المحكم ضبطها دستورنا آياته تفصلي
dhegaystayaal xubinta ganacsiga waxaan ku soo gudbinaynaa horumar ganacsi oo laga dareemayo deegaanka show ee gobolka hiiraan horumar ganacsi ayaa ka jira deegaanka show ee ka tirsan hiiraan ganacsatada ku dhaqan halkaas ayaa ka ganacsada waxyaabo badan waxaan khadka teleefoonka kula xiriirnay ganacsada ku sugan show oo aan ka waraysanay waxa uu iibiyo sida uu u gado faa'iidada ka soo gasha iyo horumarka ay dareemayaan walaa waxaan ganacsadaa dayaacada sida dameeriga axda raashiinka bagaashka shidaalka waxaas waa gadaa jalasigtarta sokorta kor labaatan iyo toban iyo baran gadnaa noorkeedii burka labaatan iyo saddex iyo bar bariiska labaatan iyo toban iyo bar saliidda toban iyo sideed sidaas caddooyda jirgaanka iyo kusankaba haa loorarku haa ilaa noo gargaaray waa nabadgelyadan tam way xamar ilaa beledweyne marna beledweynean ka doonanaa marna xamar ka doona xamar laakiin zaid xamar xoogeeda dharka oo barka muse galleyda iyo muse gaduud soomaa yaw waxaa laga keenaa galleyda waxaa laga keenaa jiimakaan laga keenaa sida joor dhulka kale ku sokeeya beerguud waxaa laga keenaa dhulka koraa laga keenaa oo oona wasadheeri dhulkaas askimaada wallahi faa'iido oo xadidin ma laha mar marna faa'iido maasha allah lagala marna xoogaa dhexaad adiga macaamiisha boqolkiiba saashiisa waa la macaamilna waa waa garta goormee soo bilowda marka ganacsigan labadii kun
deegaano badan oo ka tirsan gobollada dalka ayaa ku tillaabsanaya horumar ganacsi gaar ahaan goobaha ay ka taliyaan mujaahidiinta al-shabaab xubinta ganacsiga waa naga intaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu بمفردي أختمها مصليا على النبي الهاشمي قصيدتي بدأتها halka warkaasi dhegeystayaal idinkala socotaan waa idaacadda islaamiga alfurqaan warar ka imaanaya dhulka xarameynka ayaa ku waramaya in isbitaal la dhigay boqorka maamulka ee al sacuud salmaan bin cabdilcasiis kadib markii uu kusoo booday xanuun lama filaan ah bayaan ka soo baxay diiwaanka boqortooyada maamulka ee al sacuud ayaa waxaa lagu xaqiijiyey xanuunka salmaan bin cabdilcasiis iyada oo la dhigay isbitaalka faysal ee ku yaala magaalada riyaad ee caasimada maamulka al sacuud inkastoo oo aan maamulka al sacuud si dhab ah uga hadlin qaabka loo hayo boqorka haddana bilooyinkii u dambeeyey waxaa soo baxayay warbixinno la xiriira xaaladda caafimaad ee salmaan bin cabdilcasiis in ay tahay mid liidata islamarkaasina ay luntay xasuustiisii hadda hawsha maamulka aala sacuud waxaa si dhab ah gacanta ugu haya dhaxal sugaha maamulkaas ee uu dhalay salmaan kaas oo lagu magacaabo maxamed bin salmaan warki oo dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga ah alfurqaan waa inagaynta